weli wararka doorashada ayaan ku guda jirnay doorashada ayaa in muddo ah ka socotay magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan soomaaliya oo ay ka mid tahay caasimadda muqdisho inkastoo tira wax yar kalabar ama wax yar ka badan kalabar laba boqol toddobaatan iyo shanta kursi ee baarlamaanka la doortay haddana marka la eego tirada dhiman iyo caqabadaha qaar waxay u muuqataa in wakhtiga loo qabtay doorashada in lagu soo gebagabeeyo ay waxoogaa dib uga yaro dhici karaan haddaba ilaa iyo hadda tirada intee la-eg ayaa la doortay ama lagu doortay kuraasta gobolada ee dalka soomaaliya ka socota maxayse tahay qorshaha iman kara haddii wakhti dheeri ah loo baahdo wariyaha v o a cabdicasiis axmed barrow ayaa warkan ka soo diray muqdisho toddoba maalin oo keliya ayaa ka hartay wakhtigii loo asteeyey in lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka kuraasta golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya wadarta guud ee la dooranayo ayaa ah laba boqol shan iyo toddobaatan mudane oo kala matalaya beelaha soomaaliyeed guud ahaan doorashooyinka dalka oo muddo sannada dib u dhacay waxaa ilaa iyo hadda kuraastaasi kala duwan lagu doortay magaalada muqdisho iyo xarumaha maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale magaalada baraawe kuraasta soo baxdana waxay u muuqataa in ka badan kalabar xubnaha aqalkaasi uu ka kooban yahay in la doortay magaalada muqdisho oo ay ka socotay doorashada kuraasta gobolada waqooyi oo tira ahaan gaaraya afartan iyo lix kursi ayaa saddex iyo afartan ka mid a la doortay waxaana haray oo keliya saddex kursi oo dhowaan lagu wado in iyagana la doorto sidoo kale muqdisho waxaa ku harsan doorashooyinka kuraasta banaadiriga oo iyadana qorshuhu uu yahay in isbuuca soo socda la bilaabo hirshabeelle magaalada jowhar oo keliya ayay doorashadu ka dhacday halka isbuucan la qorsheynayo in beledweyne ay ka bilaabato wadarta guud ee kuraasta maamulkaasi taalla ayaa gaaraysa soddon iyo sideed kursi waxaana ilaa iyo hadda la doortay sideed ka mid a kuraastaasi oo doorashooyinkooda lagu qabtay jowhar kuraasta ugu badan waxa ay taallaa magaalada beledweyne oo lagu wado inay kasoo baxaan shan iyo labaatan xildhibaan maamulka koonfur galbeed ayaa ah halka ugu badan ee xildhibaanada guud ahaan soomaaliya laga soo doortay hadda ay kasoo baxeen iskudarka baydhabo iyo baraawe waxaa lagu doortay konton kursi oo ka mid a lixdan iyo sagaalka kursi oo koonfur galbeed taalla magaalada baydhabo ayaa waxaa ku harsan sagaal iyo toban kursi maamulka galmudug waxaa taalla soddon iyo toddoba kursi oo ka mid a golaha shacabka dhuusamareeb oo uu qorshuhu yahay in lagu doorto lix iyo labaatan ka mid a kuraastaasi ayaa waxaa ka soo baxday oo keliya laba iyo labaatan xildhibaan waxaa sidoo kale u harsan koob iyo toban kursi oo taalla magaalada gaalkacyo dhinaca puntlandna waxaa laga dooranayaa soddon iyo toddoba kursi shan iyo toban ka mid a koob iyo labaatan kursi oo garawa taalla ayaa ilaa iyo hadda la doortay sidoo kalena weli boosaaso far looma qaadin maamulka jubbaland ee koonfurta soomaaliyana waxaa taalla afartan iyo saddex kursi waxaa ilaa iyo hadda kismaayo lagu soo doortay siddeed iyo toban xildhibaan oo saddex ka mida maanta ay soo baxeen laakiin weli dowlad goboleedka jubbaland waxaa ka taagan xaalad siyaasadeed oo aan la fulin xalkii horey looga gaaray waxaan la ogeyn goorta loo dhaqaaqi doono lix iyo tobanka kursi ee taalla magaalada garbahaarey guddiga doorashooyinka soomaaliya ayaa shala sheegay in isugeynta kuraasta la doortay ay gaarayso boqol saddex iyo konton kursi taas oo marka loo geeyo saddexda mudane ee maanta lagu doortay kismaayo ka dhigaysa in la doortay boqol konton iyo lix kursi waxaana harsan kuraas gaaraysa boqol sagaal iyo toban kursi haddaba suuragal ma tahay in wakhtiga la haysto lagu soo gabagabayn karo waxaa su-aashaasi ka jawaabaya cumar cabdi jimcaale oo ah macalin cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda muqdisho an markii aanu fiirino wakhtiga harsan iyo kuraasta dhiman waxay u muuqataa ina doorashadaani aanan lagu soo gebagabayn karin wakhtigii loo igmaday oo ay todoba maalmood ka dhiman tahay meelaha qaarkood sida gobollada waqooyi oo muqdisho lagu dooranayo iyo beelaha banaadiriga waxaa laga yaabaa ina wakhtigii loogu talagalay ay kusoo dhammaatay maadaama nambarka harsani meelaha qaarkood uu aada u yaryahay gobolada qaarkood oo ay ka mid yihiin jubbaland oo nambar yar weli laga doortay oo weli ay harsan tahay gobolka gado oo khilaafkii weli sida uga jiro ayaa waxaa laga yaabaa inay wakhtigii loogu talagalay ay aada uga dib dhacdo gobolada qaarkood oo sida koonfur galbeed ayaa ilaa hadda nambar fiican oo kasoo baxay oo la rajaynayo inay ay maamul goboleedyada hadda taagan maamul goboleedka ugu horeeya ee soo dhammaystira kuraasta aqalka hoose uu noqdo gobolada qaarkood sida hirshabeelle iyo puntland iyo galmudug waxa ay hadda ku wadaan qaraar iyo dardar cusub in ay ugu yaraan soo dhammaystiraan ama ay ku dhoweeyaan kuraasta harsan wakhtiga iyo muddada loo cayimay cumar waxa uu sidoo kale qabaa in hadda meel fiican ay wax marayaan loona baahan yahay in la muujiyo dulqaad inta hartay lagu soo gabagabaynayo haddii kooramku soo buuxsami waayo oo kooramkii loo baahnaa in lagu doorto guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha waxaa lagu qasbanaan doonaa in muddo dheeraad ah lagu daro oo la siiyo maamul goboleedyada si ay usoo dhammaystiraan kuraasta harsan dabcan muddo dheer ee arrintan soo jiitantay dabcan waxaana qiyaasayaa in maamulada iyo dowladda dhexe iyo meesha caalamkuba ay dulqaad badan u muujin doonto inkasta oo doorashooyinku ay si caadiya u socdaan haddana waxaa shaki badan ka muuqanaya daahfurnaantooda dadka qaarna waxay ku tilmaamayaan in doorashadu uu hareeyo musuq maasuq iyo in si furan aan kuraasta loogu tartamin cabdicasiis barrow v o a muqdisho